alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin uma aلsalaaةu wasalaamu calaa cabd illahi warasuulih muxamadi wacala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa yowm اddiin waa darsigeenii toddobaad ee ka mid ahaa duruustii aynu kaga hadlaynay arrimo shareecadu ay diiday darsigeenani waxa uu ku saabsan yahay arrimo shareecadu ay diiday oo xidhiir la leh cunitaanka iyo cabitaanka almanaahi sharciya fi lakli washurb shareecada islaamku waa shareeco dhamaystiran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay nolosha bani aadamka dhammaanteedba inay saxdo waxaa ku jira wax kastoo wanaagsan waxaana shareecadu ay diideen wax kastoo dadka dhibaato u leh nolosha bani aadamka meeshuu doonayaba xidhiidha kala lahaadee waxaa shareecadu ay habaysay qofka noloshiisa oo dhan iyadoo ku salaysan sida qofka danta u ah ay ku jirto sharaftiisu adduun iyo aakhiraba waxaanay ka tegin shareecada islaamku qofka waxa uu cunayo iyo waxa uu cabayo waxay caddaysay axkaamtooda waxaa kaloo shareecada islaamku ay ka hadashay aadaabta qofku wax uu cunayo waxna uu cabaayo waxyaabaha qaarkood ayaa shareecada islaamku ay u diiday dadku markay wax cunayaan ama ay wax cabayaan waxaa kaloo ay diiday arrimo qodobkaa xidhiir la leh arrinka koowaad ee maanta aynu isxusuusinayno shareecada islaamku ay diiday haddii wax la cunayo ama wax la cabayo waa alaklu aw ishurbu bishimaal qofku markuu wax cunayo inuu bidixa wax ku cuno gacanta bidix ama inuu gacanta bidix wax ku cabo waxaana shareecada islaamku weliba ay caddaysay sababta qofka arrintaasi loogu diiday wuxuu ihi saxaabiga la dhaha cabdullaahi bnu cumar qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam laa ya'kulana axadu minkum bishimaali walaa yashrabana biha faina shayطaana yaأkulu bishimaalihi wayashrabu biha rawahu muslim wuxu uhi nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam axad macnaa qof idinka midi yaanu bidixda wax ku cabin yaanu bidixda wax ku cunin yaanu bidixda wax ku cabin sababtu waa maxay shaydaanka ayaa bidixda wax ku cunaa waxna ku caba waxaa markaa lagaaga turayaa shaydaanka oo ah cadowgii ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nacdalay cadhadiisuna ay ku dhacday kuna xukumay ilaahay subxaanahu wa tacaala ahlu naar inuu yahay in aad u eekaato xadiidka iyo axaadiista kale la midka ah waxaynu ka qaadanaynaa marka koowaad inaanay bannaanayn qofka muslimkaa inuu sameeyo arrin kastoo shay shaydaan u ekeysiinaysa ama shaydaan inuu wax la wadaago sabab ugu noqonaysa waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya inay xaaraan tahay inuu qofku bidixda wax ku cuno ama bidixda wax ku cabo iyadoo suurtagal ay u tahay inuu gacanta midig isticmaalo markuu wax cunayo iyo marka uu wax cabayo waxaana arrintaa xadiidku inaga tusinayaa laba dhinac waa marka koowaade waa diidmada rasuulku arrintaa uu diiday laa ya'kulana axadu minkum bishimaali walaa yashrabana biha dhinaca labaadna waxay tahay waxaa laynoo sheegay arrintaasi inay shaydaanka dhaqan u tahay oo qofka bidaxa wax ku cuna ama wax ku cabaa mid shaydaan u ekaaday uu noqonayo mana banaano qofka muslimka ahi inuu shaydaanka isu ekeysiiyo dadka qaarkood marka arrintaasi lagala hadlo ama laga waaniyo waxay yidhahdeen labada gacmood ba ilaahay baa ii abuuray maxaa laygu diidaya inaan bidixa wax ku cuno ama wax aan ku cabo waxaan leenaha allihii ku abuuray gacanta bidix ayaa kuu diiday oo kaa mamnuucay inaad wax ku cunto ama aada wax ku cabto allahaasi aada u qirsan tahay inuu labada gacmoodba ku abuuray ayaa shaqadooda qaybiyey oo gacanta midi ka dhigay mid lagu qabto waxyaabaha wanaagsan ee sharafta leh gacanta bidixna arrimaha kale dadka qaarkood marka arrintaasi iyagoo samaynaya cidi ay aragto ee ciddaas iyadoo wanaagooda ka talinaysa arrintaasi ay kala hadasho shaydaanka ayaa kibir ku afuufa oo dhegta u saara waanay diidaan inay arrintaa u hoggaansamaan oy joojiyaan cunitaanka ay bidixda wax ku cunayaan ama ay wax ku cabbayaan dadka waxaynu xusuusinaynaa xadiidka uu wariyey salama ibnulakwa radia allahu canhu ana rajula akala cinda rasuuli illahi bishimaalih wuxuu uhi saxaabigaasi nin ayaa bidixda wax ku cunay isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ag jooga faqaala kul biyamiinik rasuulku wuxuu ku yidhi isagoo u diidaya arrintaa sharciga khilaafsan war midigta ku cuno bidixa jooji qaala laa astatiic wuxuu yihi ma karo ma awoodo waanuu awoodaya xaqiiq ahaan waxa uu diiday kibir in lasoo farageliyo lagala hadlo qaabka wuxuu u cunaayo oo gacmihiisa midkood ladha waxba ha ku cunin ayuu iskala weynaa qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam la statacta rasuulku ninkaa waa habaaray wuxuu ku yihi ha awoodin macanaa ilaahay subxaana wa tacaala ha ku gaadhsiiye xaalad aanaad awoodin inaad midigta wax ku cunto ma manacahu ila alkibr sababtu rasuulku u habaaray waxay tahay ninkaa kibir baa u diiday inuu u hoggaansamo amarkaa rasuulka qaala famaa rafacaha ilaa fiih rawaahu muslim ninkaa gacantii midig way qallashay balaayadii u yeedhanayay baa ku dhacday mar dambe ma awoodin inuu gacantiisa midig intuu wax ku qaado xagga afka uu u qaado xadiidkan waxaa isna weyna tusinayaa qofka muslimkee arka qof bidixda wax ku cunaaya waxa uu arkay waa arrin munkara waa arrin shareecadu ay diiday waxa waajib ku ah inuu qofkaa waaniyo uu yidhaahdo iska daa bidixda wax ku cunayo si fiican uugu sheego rasuulku ninkaa markuu arkay kama aamusina wuxuu ku yihi kul biyamiinig midigta ku cun buu ku yidhi dad fara badan baa iyaguna waajibkaa dayaca oo dad cuntada la cunaaya ama agtooda ku cunayo bidixda ku cunaya bay arkaan arrintaa shareecadu ay diiday kama reebaan waajibkii saaraa kama soo baxaan waajibkuna wuxuu ahaa siduu yihi rasuulku man ra'aa minkum munkara falyugayir biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan hadduu yahay qofku qofaad suldo iyo maamul ku leedahay khaladkaa gacantaad ku bedeli kartaa oo bidixdaad qaban kartaa waad odhan kartaa jooji haddii kalena waad u sheegi kartaa haddaanad taa awoodinna oo dhib aanad qaadi karin inay kaaga timaado aada ka baqaysana ugu yaraan meesha xumaantaasi ay ka socoto ayaad ka fogaan kartaa adoo qalbiga ka nacsan waxaa kaloo xadiidkani uu tilmaamayaa kibirku inuu yahay dembi xun oo qofka xaqa iska kibriya ilaahay subxaana wa tacaala uu ciqaabayo ay dhicina karto in ciqaabkii adduunyada loogu soo dedejiyo oo ninkaa iska kibriya inuu midigta ku cuno bidixda kusii waday iyadoo loo sheegay ciqaabkiibaa adduunyada loogu soo dedejiyey oo gacantii midig ayaa qallashay waxaa xadiidku uu tilmaamayaa qofka ciqaabku uu ku dhacayo ee uu dembi ka raacayo cunitaanka ama cabitaanka uu bidixda wax ku cuno ama ku cabbaa inuu yahay qofka awooda inuu midigta isticmaalo haddii aanu qofku midigta isticmaali karin oo gacantii midig ay go-an tahay amaba se nabar uu kaga yaallo qofkaasi isagu isticmaalka bidixda ku dambaabi maayo waayo cudurdaar buu leeyahy ilaahay baa hi laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha sidaasi awgeed baa ninkaa la yidhi maa manacahu ila alkibr yaani haddii cudurdaar uu u diidi lahaa oo uu noqon lahaa sidaa uu sheegay midaan awoodin isticmaalka midigta yaani ciqaabkaasi kuma dhaceen arrinta labaad ee cunitaanka la xidhiidha shareecadu ay diiday waa annahyu can ilakli min ra'si acaam waxaa shareecadu ay diiday qofku marka uu raashinka cunaayo inuu raashinka madaxa yaani xalka bartanka ee madaxa ee u sarraysa inuu ka cuno wuxuu yihi saxaabiga la idhaahdo cabdullaahi bnu busr qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam kuluu min xawaalayha wadacuu dirwataha yubaarak fiiha rawahu abu daawuud wa bnu maaja rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markaad xeedho wax ku cunaysaan hareeraha ka cuna dhinacyada halka u sarraysa ee figtaa ee bartankaa ha ka cunina haddaad sidaa yeeshaan waa laydin barakayn doonaa xadiidka kale ayaa sii fasiray xadiidka cabdullahi bni cabbaas qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam ida akala axadukum طacaama falaa yaأkul min aclى aلصaxfa walakin liyaأkul min asfaliha faina albarakata tanzilu min aclaaha rawahu abu dawuud watirmidi wabnu maaja rasuulku wuxu uhi midkiin raashin markuu cunayo halka u sarraysa ee bartanka ah ile raashinku saasuu u kala shuban yahay had iyo jeeraale ee kuruskoo kale ah yaanu ka cunin xagga hooseha ka cun ee dhaadhaca ee soo xigta waayo barakada ayaa xaggaa sare kusoo degta deetana barakadu way faaftaayo xeedhada raashinka ku jira oo dhan bay gaadhaa marka haddii halkaa laga cuno ma noqonayso in barakadii la cunay ee barakadii baan soo degahayn oo meesha ka baxaysa marka arrintaa baraka la-aanta keenaysa raashinkii inuu bilaa baraka noqdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa inoo diiday baraka la-aantiisa waxaa ka mid a inuu gaajadii kaa biin waayo ama inuu kuba soli waayo oo xooga uu kuu tari waayo waad dhargaysaa laakiin weli waxaad tahay mid weyda oo weydnimo awgeed laga yaabo inuu la socon kari waayo raashinkii barakadii baa ka maqan baraka la-aantiisa waxaa ka mid ah raashinka inuu kibir sababkuugu noqdo raashinkii arsaaqdii ilaahay uu ku siiyey baraka la-aantiisa waxaa ka mid a inaad macsiye aada u adeegsato markaad dheragto aada u dhaqaaqdo wax ilaahay kuu diidoo ilaahay ka cadhaysiinaya marka barakada laynoo sheegayaa arrin fudud ma aha ee haddii la waayo waxyaabahaasi aynu tilmaanay iyo kuwo kaleba waa dhici karaan arrinta saddexaad shareecadu ay diiday haddii wax la cunayo ama la cabayo waa annahyu can ilakli aw ishurbi muttakia oo qofku inuu wax cuno ama uu cabo isagoo jiqilaysan oo bimacnaa dhinac u janjeera ama xagga midig ha noqoto ama xagga bidix ha noqoto ama barkima ha cuskado ama gacantiisa qofku ha cuskado wuxuu yihi saxaabiga idha abu juxayfa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inii laa aakulu muttakia rawahu lbukhaari anoo jiqilaysan ama dhinac u janjeeda wax cuni maayo buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo itikaagu waa alimaala fi ljuluus ama almaylaanu fi ljuluus waa qofkii oo fadhiyaa inuu labada dhinac dhinacu u janjeedo waa kuwa saxaabadu yihi markay rasuulka ka warramaya markuu kabaa'irta sheegayey wa kaana muttaki'an fajalasa mid jiqilaysan buu ahaa oo dhinac u janjeeda marka wuu soo wada toosayoo wuu fadhiistay markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga warramay inay dhaqankiisa ka mid tahay inaanu raashinka cunin isagoo jiqilaysan innagana ku dayasho wanaagsan baa inoogu sugan oo arrintaasi waxay qabtaa oo ay leedahay wuxuu ku diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam weligiina rasuulka taasi kama dhicin cabdullaahi bni camr wuxuu yidhi maa ru'ya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ya'kulu muttaki'an qad rasuulka ilaahay weligii lama arag isagoo jiqilaysanoo wax cunaaya oo suxulka cuskaday ama gacanta abu daawuud iyo ibnu maaja ayaa wariyey arrintanina waa arrin culimada qaarkood ay yidhaahdeen makruuh qura maaha waa xaaraan waxyaabaha ay u daliishadeenna waxaa ka mida xadiidka tabaraani wariye fi lkabiir wasaxaxahu shaykhu lalbaniyu fi saxiix ana nabiya calayhi salaatu wasalaam nahaa can maطcamayn arrimo badan baa xadiidkaa lagu sheegay oo rasuulku uu diiday waxaa arrimaha ka mid ahaa laba qaaboo wax loo cuno labadaasuu rasuulku sheego wuxu uhi wa ama almaطcamaan faaan yaakula bishimaalihi wa yamiinuhu صaxiix wa yaأkula muttaki'a labada qaabee wax loo cunay rasuulku uu diiday xadiidkan uu ku diiday ta koowaad waxay tahay waa inuu bidixda wax ku cuno iyadoo midigtii u bad qabto waa tii aynu sheegnay ta labaadna waa isagoo jinqila jinqilaysan oo dhinac u janjeeda inuu wax cuno axaadiistani waxay diideysaa qofku isagoo jinqilaysan inuu wax cuno waxaana ka mida inuu gacanta uu cuskado gacanta dhinacaa iska dhigo uu cuskado marka wax u cunayo itikaaga ayay ka mid tahay sababta loo diiday maxay tahay sababta loo diiday waxay tahay arrintani waxay sababaysaa qofku inuu raashin fara badan cuno haddii isagoo si toosan u fadhiyo qofku uu raashin cuno waxaa dhacaysa inuu cuntadii yaraysto markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sababta arrintan uu ku diiday ummadiisana ugu diiday sida uu naftiisa ugu diiday waa taa waa inuu qofku marka cuntada uu cunayo uu fadhiisto qaab ku caawiya cunto tiro badan inaanu cunin ee raashinka waxa weeyaan uu yaraysto arrinta afraad shareecadeennu ay diiday cuntada xidhiidhka la leh wa azajru can albaytuutati wa fii yadihi kamrun waxaa laga yaabaa qofku inuu habeenkii cuno raashin dufan leh deetana isagoon faraxalan uu iska seexay amaba se si fiican aan u faraxalan oo dufankii uu kusii yaallo dhegdhegiisii amaba se uu ka uraayoba hilibkii uu cunay ama shaygii dufanka lahaa uu cunay weli uu ka urayo arrintaas shareecadu way diiday waxaana shareecadu ay sheegtay arrintaasi inay qofka dhibaato usoo jiidi karto wuxuu yihi abu hurayra saxaabiga la yidhaahdaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man naama wa fii yadihi kamrun walam yagsilhu faasaabahu shayun falaa yaluumana ilaa nafsah qofka seexda iyadoo gacantiisa afkiina waa la mid dufan uu marsan yahay oo aan iska maydhin oo ay wax ku dhacaan dhibaata ay soo gaadhaan naftiisa mooyaane cid kale ayaanu canaanayn waayo arrinkaa isaga ayaa sabab isugu ah waxaa la mid ah xadiidka ibnu cabbaas aladi rawaha abu daawuud watirmidi wabnu maaja waimaamu axmed man naama wa biyadihi kamrun walam yagsilhu faasaabahu shayun falaa yaluumana ilaa nafsahu waxaa dhici karta dufankaa inay kusoo eegtaan xayawaanaadka qaarkood oo ay qaniinaan ama sun gacantiisii ay kaga tagaan deetana uu ku sumoobo waxaa kaloo dhici karta arrintaasi inay u sababto amraad jildiya xanuunno waxa weeyaan ku dhaca qofka diirkiisa ku dhaca markaa qofka maslaxadiisa iyo dantiisaa laga talinaya soomaalidu inta ay dufanka ku seexdaan ayaa waxay soo toosaan iyadoo qowlalada finan waaweyni ka soo baxeen dabeetana eedda isma saaraan iyagu sida xadiidku uu tilmaamaye xayawaanka yare caarada la yidhaahdaabay eedda saaraan nebigu sooma odhan falaa yaluumana ilaa nafsahu naftiisa meel cid kale yaanu canaananin yay canaantaan caaraday canaantaan waxay dhahan caaraa xalay igu kaadide bay yidhahdaan haddii xataa ay kugu kaadide maxaa sababa inay kugu kaadido way kaa soo doonta waxbay kaa urisay markaad sii seexanayso cuntooyinkaa xayawaanaadku ay kaa soo urinayaan si fiican isaga nadiifi si fiican isaga maydh arrinta shanaad shareecadu ay diiday ee cuntada xidhiidhka la leh waa annahyu can masxi اlyadi qabla lacqiha qofkii raashinka cunay ee gacanta ku cunay gacantiisii waxaa ku hadhaaya oo ku dhegaya wax raashinkii ka mid a waxay shareecadu diiday qofku inuu gacantii masaxo inuu maydhaano waa la mid isagoo raashinkii ku hadhee ku dhegdhegay aan ka leefin wuxuu ihi jaabir saxaabiga la yidhaahdaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa waqacat luqmatu axadikum falyaakhudha falyamit canha falyamit maa kana biha min adan walaa yadacha lishayطaan taasina waa aadaab kaloo xadiida ku jirta midkiin isagoo raashinka cunaaya haddii raashinkii wax ka midii uu dhulka kaga dhaco yaanuu ka hadhina ha ka daba tago ha soo qaado wixii maray ha ka biiyo walaa yadacha lishayطaan shaydaanka yaan uga tegin shaydaanka ayaa cunaya hadduu halkaa ugaga tago shaydaankuna waa cadowgaagii inaad raashin ku caawisid maaha walaa yamsax yadahu bilmindiil xataa yalcaqa asaabixa asaabicahu gacantiisa afmaris yaanu ku masixin ma waxa tuwaalka aynu dhaahno ama istiraasho dadka qaarkood ay u yaqaaneen ilaa uu leefayo raashinkii ku yaallay uu ka leefayo waayo sababtu waa maxay fainahu laa yadri fi ayi طacaamihi اlbaraka rawahu muslim waayo buu rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam garan maayo raashinkiisa ka ay barakadii raacday ay ku jirto makii uu cunay caloosha galay kan gacanta ku hadhay haddaanu leefin faraxalka raacaya ama afmariska maka ku dhegdhegsan weelkii wuxuu ku cunaayey aanu ka murdin marka barakadii meel ay raacday garan maayo de waxaa laga yaaba hadduu farihii maydho isagoo aan ka leefin raashinkii ku dhegay ama uu masaxo inay barakadii raashinkuba intaa la socotay dabeetana barakadii halkaasi ay ku seegto waata kale waxaa dhici karta arrintaasi inay sabab u noqoto idaacatu lmaal oo raashin markaa wuxu tari lahaa ayaa uu maradaa raacshay ama faraxalka uu raacsho bullaacadahaasi galay nooc min alisraaf bay taasi noqon kartaa waxaa kaloo riwaayada kale ama xadiidka ibn cabaas kusoo aroortay falaa yamsax yadahu xataa yalcaqaha aw yulciqaha gacantiisa yaanu masixin ilaa isagu raashinkii ku dhegay uu ka leefayo ama qof kaloon ka wiswis ahay inuu udhiibayo odhanaya iga leef yaani barakadii hadday isaga seegto dee qofkan kale barakadu ha raacdo carruurtiisoo kale odhan karaa iyo dumarkiisa iyo iga leefa buu odhan karaa cid aan dhibsan ahayn oo aan ka wiswisahayn laakiin yaanu maydhin ama aanu masixin iyadoo raashinka gacmaha waxa weeyaan uu ku yaallo arrinta lixaad shareecadu ay diiday ee raashinka xidhiidhka la leh waa inuu qofku wax cuno isagoo beerka u jiifa cabdullaahi bnu cumar wuxuu yihi nahaa rasuulu llahi an yaakula arajulu wahuwa munbatixun calaa wajhi rawahu abu daawuud wa bnu maaja saxixu imaamu albani wuxuu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu qofku wax cuno isagoo beerka u jiifo dee wajahadiisani xagga hoose ay xigto arrintaasi maxay adkaynaysaa raashinka liqitaankiisa inuu ku margaday sabab u noqon kartaa waxaa kaloo cadaadsamaya dheefshiid meelihii waxa weeyaan habdhiskii dheefshiidka dhibaato caafimaad bay qofka arrintaas soo gaadhsiin karta waana arrin khilaafsan yacnaa sawirka saxda ah ee lagu yaqaano bani aadamka xayawaanaadka qaar baa iyagoo markaa beerka u jiifo dhulka ku haya wax cuna maaha markaa mid waafaqsan suuradii wanaagsanayd ilaahay subxaana watacaala bani aadamka uu khalqay ama uu abuuray arrinta toddobaad waa arrin ku saabsan aadaab ijtimaaciya marka raashinkii ay dad wada cunayaan laba qof iyo in ka badan ay tahay in la ilaaliyo dadka bani aadamka wax wada cunaya isku mid maaha waa kala waa kala badsadaan cuntada qof baa in yar markuu cuno intaa yar ee ku filaanaysa markiiba ka kacaya midna waxaa laga yahay inuu maanta o dhan wado sidaas oo kale markay cunayaan dadku isku mid maaha xagga ku dhaqsashada mid si degdeg u cunaa markii uu dhameeyaa midna maanta o dhan buu miishmiishayaa oo abuur ahaan baabuu sidaa iska yahay ama dabci ahaan marka haddii dadku ay wax wada cunayaan waxaa shareecada islaamku ay tilmaantay aadaab aanay isku dulmiin wuxuu ihi saxaabiga la dhaha jabala kuna bilmadina fii bacdi ahli lciraaq saxaabi maa cafu waa taabici kuna bilmadina fii bacdi ahli lciraaq waxaanu joognay almadina reer ciraaq qaarkood baana nala joogay fa asaabatna sana abaar baa nagu dhacday fakana ibnu zubayr yarzuquna ahamara cabdullahi ibnu zubayr baa na siin jiray midho fakana ibnu cumara yamuru bina annagoo midhaha cunayna timirtaas ayaa cabdullaahi ibnu cumar baa na soo mari jiray fayaqulu ina rasuula allahi naha can ilqiraan wuxuu odhan jiray isagoo waaninaya oo la talinaya qoladaa midhaha wada cunaysa rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in qofku xabad wax ka badan uu qaato haddii waxaa la cunayaa uu yahay wax kala harhari kara sida timirtii oo kale iyo zabiibtii iyo cinabkii iyo lowskii waxyaabaha lamidka ah inuu qofku xantoobiyo ama xabad wax ka badan uu qaato ayuu rasuulku diiday ila an yasta'dina arajulu alrajulu minkum akhaahu ilaa inuu idan ama fasax weydiisto mooyaane qofkan kale wax la cunaaya oranaya xabad quri hooyo ku goobay ugu noqonaysaa inaan xamtoobiye mooyaane cankaba baashu i qaban mayse in fasax u yidhaahdo marka hadduu u fasaxo ha israaca raacasho laakiin isagoon fasax ka qaadan raashinku uu ka dhexeeyaaye yacnaa timirtii xabad xabad ha u qaado yaanu laba iyo saddex iyo shan iyo intuu qaado mar afka wada gelin waxay shareecadu diiday sida aada maqasheen inuu qofku midho iyo wax lamida marka uu cunayo kala hari kara uu israacraacsho isagoon fasax ka haysan dadkii wax la cunaayay way arrintaasi dulmi bay qofka usoo jiidi kartaa raashinkii dadka kale ka dhexeeyey inuu isagu ka badsado waxaa kaloo shareecadu ay doonaysaa dadkan wax wada cunayaa inay nafahoodu raalli kala noqdaan oo aanay iskaraahiyeysan oo qofku markuu arko qof xantoobinaya ama israacraacinaya uu dhibsanaya waxaa laga yaabaa xataa marka dambe inuu xanto inay sabab ugu noqoto oo ninka hebel la yidhaahdo weligaa waxba ha la cunin ninkaasi waa nin iimaanka laga qaada laba jeer intaana darsan ayuu wixiiba gacanta marinaya inuu xan iyo aflagaado ku dhacaa laga yaabaa marka dambe ta kale qofka laftiisii sharaf daray u tahay waxaa laga yaabaa dadku inay hunguri badni waxa weeyaan ay ku xantaan ama ay ku sheegaan haddii uu israacraacsho raashinkii la wada cunayay arrinta sideedaad shareecadu ay diiday waxa weeye waa arrin si gaara ukhusaysa dadka lagu imtixaamay la noolaanshaha gaalada gaar ahaan dadka jooga dhulkaa gaalada waa annahyu can ilakli fi aaniyati lkufaar waxay shareecadu diiday qof muslimi weelka gaalada inuu wax ku cuno ama dusuudooda inuu wax ku karsado weliba gaalada gaaladii ugu dhoweyd oo ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara ayaa weelkooda in wax lagu cuno oo qof muslima wuxuu ku cuno ama dusuudooda wax ku karsada ayay shareecadu diiday saxaabiga la dhaha abu thaclaba alkhushani rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey rasuulku u yimi wuxuu ku uhi inaa biardi qowmi min ahli kitaab waxaanu la nool nahay oonu meel la deganahay dad ahlulkitaaba naakulu fii aaniyatihim weelkooda ayaanu wax ku cunaa wa ardi saydin asiidu biqawsi wa asiidu bikalbi waxaa kaloo weydiiyey arrin kale oo ku saabsan ugaadhsiga dhul laga ugaadhsadaa baanu joognaa buuhi waxaan ku ugaadhsadaa qaansadayda iyo aygayga alladii laysa bimucallamin aygaasoo mid la tababaray aan ahayn faakbirnii ma aladii yaxilu lana min dalika rasuulka ile waxaad noo sheegtaa arrimaha maxaa xalaal nooga ah hadday noqoto weelkaa gaalada aan wax ku cunno iyo hadday noqoto ku ugaadhsiga qaansada iyo ayga aan tababarayn ee in la layliyin rasuulku wuxuu yihi ama maa dakarta anakum biardi qowmi min ahli kitaab ta'kuluuna fii aaniyatihim fain wajadtum gayra aaniyatihim falaa ta'kuluu fiiha wuxu uhi arrinta aada sheegtay ah inaad la degan tihiin qolo ahlulkitaaba oo weelkooda aad wax ku cuntaan haddaad heshaan weelkooda midaan ahayn weelkooda waxbaa ku cunina macnaa idinma banaana inaad yuhuud ama kiristaan majuustii iyo gaaladii kalaba dee kaba sii daran inaad weelkooda wax ku cuntaan idinma banaana idinkoo helaya weel kale wain lam tajiduu faksiluuha tuma kuluu fiiha haddaad weel kala weydaanna weelkooda ha ku cunina horta iska maydha oo dabeetana markaa wax ku cuna bukhaariyo muslim baa xadiidka wariyey riwaayad kale laa tadbakuu fii quduuri lmushrikiin fain lam tajiduu gayraha farxaduuha raxda raxdan xasana uma aطbukuu wakulu rawahu ibnu maaja wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dheriyada iyo dusuudda gaalada waxba ha ku karsanin haddaad muslimiinta tihin weelka ay wax ku karsadaan haddaad weydaan weel kalaad wax ku karsataan si fiican isaga maydha dabeetana markaa wax ku karsada oo cuna xadiidka waxaa ku cad inaanay u banaanayn qof muslimii weel gaalo gaaladu noocay doonayaanba ha noqdaan inuu wax ku cuno ama dusuudooda iyo dheriyadooda inuu wax ku karsado sababtu waa maxay liannahum laa yatanazahuuna can almuxaramaati wاnnajaasaat way iskama ilaaliyaan waxyaabaha najaasta ah iyo waxyaaba xaaraanaba dusuudoodii maxay ku karinayaan doofaar ayay ku karinayaan dusuudoodii haddaad kaga daba karsato wixii doofaarkaa kaga hadhay ayaa adigana ay wax kaa raacayaan wakadalika weelkoodii khamrigay ku cabbayaan marka weel mar hore doofaar lagu kariyey ama khamri lagu shubtay oo lagu cabbay haddaad muslim tahay haba isticmaalin haddaad ka maarmi weydana si fiican isaga maydh oo ilaa waxa aad si fiican uga daahiriso od uga nadiifiso waxna ha ku cunin waxna ha ku karsanin arrinta sagaalaad darsigeennana aynu ku khatimayno oo shareecadu ay diiday in dadku ay sameeyaan oo xidhiidhna la leh cunitaanka iyo cabitaanka waa annahyu can atakallufi lidayf shareecadu waxay dhiiri gelisay in qofka martida ah la maamuuso si fiican loo sooriyeeyo waman kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu birasuul ka ilaahay aakhira rumaysan iimaankaasi ha ku kalifo qofka martidiisa inuu si fiican u sooriyeeyo waxaana shareecadu sheegtay in qofku uu xaq kuugu leeyahay qofkii ku soo martiyey saddex maalmood in aad marti geliso diyaafatu halaathatu ayaam habeenkiiyo maalinta u horeeyana waxa u fiican ee aada u karayso qofka oo dee sooriya aada u samayso wixii habeenka iyo maalintaa ka dambeeya raashinka adiga iyo reerkaagu aad cunaysaan ayaa la ogol yahay inaad wax ka siiso haddaba shareecada islaamku iyadoo fartay dadka muslimiinta ay martidooda inay sooraan oo ay si fiican u maamuusaan waxay shareecadu diiday qofku inuu isu kalifo martidiisa waxaanu awoodin dusha uu iska saaro sideedabana waxaa takalufka la yidhaahdo qofku hadduu hadlayo hadduu soconayo haddii uu waxa weeyaan cid sooriyeynayo iyo qofka dhaqankiisa oo dhan inuu qofku iskalifo shareecada islaamku waa diid nebi maxamed baa ilahay u amray yidhi wama ana min almutakalifiin anuu kama mid ihi kuwa iskalifo waxaanay qaadi karin dusha iska saaray arrintana si gaara bay xadiid ugu soo aroortay wuxuu ihi taabicigii shaqiiq lo odhan jiray dakaltu ana wasaaxibu lii cala salmana radia allahu canh faqaraba ilayna khubza wamilxa anigee ninaan saaxiibba nahayba waxaanu martinaanu u gallay saxaabigii jaliilka ahaa salmaan alfarisi lo odhan jiray wuxuu noo soo dhigay buu yihi khubus yaana roodhi oo kale iyo milix milixaanu ku cunno khubusta iidaan iidaanka lama jira iidaan ka wanaagsan hadduu hayo salmaan waa usoo dhigi lahaa laakiin iidaan wuxuu ka hayay milix faqaala lawlaa ana rasuula allahi nahaana can takaluf latakalaftu lakum haddaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam diidin iskalifaadda waan isukin kalifi lahaa bu bimacnaa waxaanan haynin baan dee baadi dooni lahaa oo culays baan isa saari lahaa laakiin rasuulkaa iskalifaadda diide khubustaa iyo milixdaasaan hayaa ee iska cuna buuri faqaala saaxibii falaw kaana fii milxina sactarun wallaahi salmaanow milixdan aanu khubusta ku daaranayno haddii sactar aada nagaga khaldi lahayd geedka sactarka ladha aad ku dari lahayd waa fiicnaan lahayd martidii baa hadashay iminka soo maaha mar haddii martidu ay hadashay dee waa in wax loo raadsho salmaan fabacatha bimidharatihi ila lbaqaal farahanaha fajaءa bisactar wax kale ma hayo salmaan alfaris waysadiisii weelkii uu ku tahaaro qaadanayay ayuu ninka booshariilaha ah raashinka iyo waxyaabahaasi iibiyo iidaamada iyo ayuu u diro uhi rahan u hayso bal sactar ii dhib sactarkiibuu keeno fa alqaahu fiih milixdiibuu ku daro wuxuuhi haddaba cuna falama akalna qaala saaxibii alxamdu lilahi aladii qanacanaa bima razaqana mar labaad buu hadlay wuxuu hi ilaahay baa mahad iyo ammaan leh allah waxa uu nagu arsaaqay qanaaco noogu yeelay de wax kale maanaan cuna milix iyo khubus baanu isku daaranayo haddana waa ku qaracsanay fa qaala salmaan law qanacta bima rusiqta lam takun midharatii marhuunatan cinda albaqaa waad iska hadashay buuri wixii lagugu arsaaqee lagu siiyey nin ku qaracay haddaad ahaan lahayd waysadaydii booshiri booshariilaha umay rahmanaateen yani haddaad milixdii iyo khubisuur iska cuni lahayd waysaeedu may rahmanaateen buuri laakiin qanaaca la-aantaadaan rahantay marka waxaynu ka qaadanaya xadiidkan inaanu qofku isu kalifin martida ee waxa uu hayo yana an yukrimahum bilmawjuud waa inuu ku sooriyeeyo waxa uu hayo haddii kale maxay noqonaysaa ixraaj inuu culays is saaro mararka qaarkoodna istusimaaba soo geli kartaba waxaan aada iyo aada uxusuustaa safarkaygan u dambeeyey ayaa nin sheekha ayaa habeenna casuumay ninkaasi wuxuu noo sheegay nin askariya oo cafwan sheekhu noomuu sheegin aniyo nin kaluuna wada casuumay ninka kalaa noo sheegay isna waa sheekh sheekh cabdirazaaq la yidhaahdo wuxuu hi nin askariya askar buu macallin u ahaa luqada bara nin askariya oo mushaharkiisu uu yahay yaana saddex kun oo riyaal ayaan waxaa jiray nin ay isku fiicnaana saaxiib ay ahaayeen oo madaxa isagu sarkaal ah marka ninkaasi marka uu booqdo deegaankooda wuxuu u qali jiray dhowr neef neef qudhaada maaha ilaa saddex neef buu qalayaa maalinta ninkaasi uu yimaado wuxuu uhi saddexdaa neef iyo raashinka raacaya haddii la xisaabiyo mushaharkiisii maaha wuu soo amaahanaya marka takalufka noocaasa weeye ka shareecadu ay diideysa waxaa dhacaysa qofku xataa inuu marka dambe martidii karaahiyeysto markay isaga carruurta isku soo baxsadaan ile biilka carruurtuu siiye wixii bishoo dhan buu ayuu qofkaa martidaa ku sooriyeeyey sooma intuu iskalifay marka dambe inuu karaahiystaan laga haa isagoo soo socda u arko war balaayada yaa dhinac kaa mariya iskalifaaddu waxaasay dhalaysaa waxaa kaloo ay dhali kartaa in qofka nooc faan iyo istusnimo iyo waxyaaba noocaas oo muujisa inaad xoola haysato oo aada ku sooriyeyn karto qofka kusoo martiya waxaad u tiro badan waxaa kaloo xadiidkan ama qisadan inoo tilmaamaysaa qofka martida ah waa inuu noqdo qof dadka martida uu yahay si aadaab leh oo dhaqan wanaagsana waxa weeyaan ula joogo ula noolaado wixii loo soo dhigana waa inuu ku qanaco oo qofkii marti geliyey waa inaanu ixraajin oo culays aanu saarin haddii waxa weeyaan wax laguu keeno waxaasun iska cun wallahi haddii taa lasoo raacin la way fiicnaan laydaha odhan sida ninkaas salman alfarisi radia allahu canhu martiyey ma banaano qofka martida ahi inuu sii ag fadhiyo qofkii martida uu ahaa markay saddexdii maalmood dhammaadaan oo sabab uu ugu noqdo culays iyo karaahiyeysi wuxuu uhi saxaabiga la dhaha abu shurayx wadiyaafatu halaathatu ayaam bu uhi rasuulku martigelinta qofka xaqa loogu leeya waajiba ku waa saddex maalmood famaa kaana bacda dalika fahuwa sadaqa saddexdaa maalmood wixii ka dambeeya qofkii la martiyey martidiisa wuxuu siiyaa xaq ku waajibay maaha waa sadaqa wey waa tatawuc walaa yaxilu lahu an yahwiya cindahu xataa yuxarijahu rawahu lbukhaari wa muslim qofkii martida ahaana ma banaana inuu iska sii ag fadhiyo qofkii marti geliyey saddexdaa dabadood ilaa uu qofkii cidhiiri geliyo diiqad waxa weeyaan uu geliyo fii riwaayati limuslim walaa yaxilu lirajuli muslimi an yuqiima cinda akhiihi xataa yu'asimahu uma banaana qof muslimi walaalkiisii martigeliyey saddex maalmood dabadood inuu sii ag joogo ilaa uu dambaajiyo qaaluu ya rasuula lah kayfa yu'asimo wuxu uhi rasuulka ilah siduu u dambaajinaya qaala yuqiimu cinda walaa shaya lahu yuqriihi bihi dee wuu sii ag joogaa isagoon haynin waxaa laga yaaba isagoon haynin wuxuu ku martigeliyo dabeetana waxaaba dhici karta inuu xoolo usoo dhaco amaba se uu usoo xado dee uu dembaabo ama uu been sheego si uu xoolo ugu soo helo uu ku martigeliyo ama waxaaba dhici kartaba inuu martidiisii aflagaadeeyo amaba se uu xanto marka ayaanu dembi ku ridina saddexa maalmood markay dhammaadaan dhulka ilaahay waa waasix dad la martiyaana waa badan yihiinaa ka guuro sagaalkaasi arrimood ee la xidhiidha cunitaanka iyo cabbitaanka ayaynu maanta isxusuusinay insha allah darsiga soo socdana waxaynu saasoo kale ku dari doonaa qodobo kale oo la xidhiidha cunitaanka iyo cabbitaanka oo shareecadu ay diiday su-aashan wuxuu leeyahay dadka ku nool wadamada gaalada marka ay wax ka cunayaan hudheelada weelashii gaalada wax loogu keenaa dheryahoodana loogu kariyaa taana waa taasi waa tii ay diiday shareecada islaamka yani ha tegin hudheel gaalo weelkoodii raashinkii ay ku kariyeen iyo kii ay kugu keeneen ha ku cunin hudheel islaam doona haddii aad guriga wax ku karsan kari weyd guriga wax ku karso haddaad hudheel u baahatana hudheel dad islaama doono hadday iyaga noqotana iska maydh meelaha qaarkood wadamada qaarkood sidaan maqlay waa loo ogolya qofkii raashinkii markaasuu dooranaya raashinkaa ii sameeya marka wuxuu odhan karaa weelka aad ku karinaysaana keena anaa iska abaynayo waa wax diintayada khuseeyaan ku samaynayaa hortee markaa dadku hadday dadaal lahan waxa way ka badbaadi lahan lakin dadku iyagaa iska fududaysanaya arrimihi odhe maxaanu yeelnaa dhinac walba gaalaa naga xigteen waanu iskala cunaynaa waanu iskala cabaynaa bay odhanayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigu su-aashu weydiiyey tanoo kalun bay ahayd waxaanu la noolnahay dad ahlulkitaaba yaad la nooshay adigu soo nasaara maa soo kristaan maaha ku maanta nololaya badankooda waa kuwii saxaabigu uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyey jawaabta rasuulkana waad maqashay haddaad helaysaan weelkooda mid aan ahayn weelkooda waxbaa ku cunina haddii aada weydaanna iska maydha weelkooda haddii weelkooda mid aan ahayn aada weydo ayaa timi soo maaha koodii inaad iska maydhi kari weyday ku ogolaan waayaan oo dee gaajo aada u baktiyayso ood gaadhe xaaladii dee baktigu xalaasha uu ku ahaa taa xaalatu daruura la yidhaahdo dee baktigii xaaraanta ahaaba xalaal ku ah laakiin waxaan filayaa inay maanta yar tahay qof xaaladdu heerka ay la gaadho dadku guryahooda wax ku karsan karaa waddamada gaalada jooga oo hudheele iyo dee dhul islaam ay wax ku kariyaan oo wax laga cunaaba waxa weeyaan la helaya marka marmarsiiyo loo heli maayo in weelka gaalada wax lagu cuno dharyahooda wixii lagu kariyeyna waxa weeyaan la iska cuno iyadoo weel kale la helaayo ama aan la iska maydhin wallahu aclam